darawaliinta baabuurta ku wada magaalada ee taargala-aanta ama government cars ha noqdo ama shicib gaadhigii ha noqdo waxaan ka hadalnay oon ku celcelinay oon ku celcelinay inaan magaalada lagu kaxaynin gaari aan lahayn taargo ama plate nin walba si u yaqaano ama warqadda nambarka baabuurka kaga dhegan xagga dambe waan ku celcelinay waan ku celcelinay weli waa waxaan aragnaa weli baabuur badan oo aan taarga lahayn insha allah iyadana howlgalkan aanu hadda bilownay ee ku jiro canshuurta wadooyinka waxaa la socda taargadaa la socda gaadhigii taarga aan lahayn ee wadada mara ama government ha lahaado dowlad ha noqoto ama shacab ha noqdo ama hay-ad ha noqdo waa digniintii ugu dambeysay aan bixiyo dhammaan laanta nabadgelyada wadooyinka iyo taliska ciidanka booliiska ee magaalada jooga waxaan ku amri doonaa inay soo qabtaan gaadhi walba oo aan taarga lahayn xataa baabuurta qabaalada waxaan rabnaa in taarga loo sameeyo hidaa rankii baa batay gaari baa gaari ku dhici nin buu ku dhici neef buu jiidhi wuu tegi taarga male xaggeen u raacnaa marka waan dadaalnay waan dadaalnay waan wacyigelinay tv-ga waan la hadalnay dhowr goor raadiyaha waa ka sheegnay xitaa raadiyo baabuur wareega waan samaynay weli dad baa dhaga adeegaya aad moodo inay sharciga ka wenyihiin taargadii bay gashanayaan ama wuxuuba gashanaya trankii baabuurka meesha dambe ama wuxuu saaranayaa khaaradda afka hore wy sababtu maxay tahay maxaa loo sii waxaa loo siiyey gaarigaas in lagu arka nambarkiisa markuu wadada marayo